raxmat ullaahi wabarakaatu salaam maanta shirkan wuxuu yahay shirka dowlad goboleedyada ee wasiirada deegaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah joogtaynta yareynta uxusha iyo abuuridda geedo kaloo cusub saad la socotaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan horaa loo sheegay noloshooda waxay ku jirtaa xoolaha haddii xoola dhaqato la yahayna xoolahana waxay ku nool yihiin dhirta haddii dhirtii ay baabaado xoolihii waa baaba-ay soomaaliya maanta waxa soo wadageliyey magaalada isugu keenay oo waxaanu daruuf iyo dhibaataa keenay abaaraha wey ilaahay abaaraha naga koriyo laakiin abaaraha wey abaaraha waa wax maqaadiirah laakiin waxaa sababo jarista dhirtay qayb ka tahay haddaanan dhirta la jarin dhirta waxay kayd u tahay markii uu roobka imaanin sii horay kayd u tahay oo ummadda iyo xoolo dhaqatadaba ay ku badbaadaan haddii marka dhirtii la jaro wax yar oo adkaysi abaareeda ma jiraan haddii dhirtii la jaro waxaa imaanayso yaraanta roobka cimilada way ku xidhan tahay geedaha meel walbaba meeshay ka geed badan tahay waa ka roob badan tahay marka waxaan codsanaynaa dhibaatada ay leedahay jarista dhirta iyo baabi-inteeda iyo xaalafinta geedaha waa la ogaaday waxyigelin badanna waa laga suugiyey annagana waa naqaanaa oo dadka annaga dhan kulli reer miyi waaye miyi iyo magaalana waxay u baahan yihiin intaba dhir iyo geedo qurux badan magaalada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la dhireeyo la qurxiyo bilicdeeda iyo quruxdeeda ay soo muuqato waa ogtiin meel dhirla iyo meelaan dhir lahaynna isku mid maaha waxaan rabnaa marka oo wax badanna laga soo sheekeeyey oo lagu celceliyey in meel kasta oon joogno la joojiyo jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka deegaanka aan la xaalufinin dhirtana aan la jarin lagu bedelo abuurista dhirta iyo ilaalinta xaalufinta lagu bedelo oo dhirtiina la ilaaliyo xaalufintiina laga joojiyo dhirtiina la abuuro in lagu bedelo waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo hay-adihii tirada badnaa uu ka soo sheekeeyey oo qeybta ka ahaa oo arrintan soo qabtay iyo wasiiradii bermantiga oo ayagana imaaday shirkan ka soo qeyb galay oo ayagana shaqadan qeyb ka ahaa intaba aada u mahadsan yihiin runtii shaqo fiican oo dadka soomaaliyeedna muhiim u ah oo dalka soomaaliyeedna muhiim u ahay haysaan waana ku mahadsantihiin sida la sheegay marka laga tago amniga waxa ugu horeeya oo in laga midoobo u baahan arrimaha soomaaliya waxaa waaye deegaan haddii deegaan uusan jirin oo deegaanka uu xaalufo xitaa mid ugaarta hataa ma joogayso xoolaha iska dhaaf ugaartiba hataa cararaysa ugaarta soomaaliya waxa ugu badan ay u baxday oo dowladaha dariska u aaday waa jaristaas dhirta geedihii ay ku jireen baa la jaray waa la gubay ugaartii baa ka qaxday bahalladii ku jiray baa ka qaxay wixii aan annaga aan lahayn oo dhan yaa carareenoo waxay u carareen dowladaha dariska waxay ka cararayaanna waa jaristaas dhirta la jaraay marka jarista dhirta aan joojinno uxul muhiim ma aha annaga mauna u baahnin inaan uxul aan dab ku shido weliga annagaan dab shidan jirnay uxulna laguma shidan jirin si kaloo ku fiican baan kusoo kornay sida hadda hay-adaha ay ballan qaadeenna burjikooyinkan casriga ah iyo waxaan isticmaalaynaa midaan oon wax cillad ahna lahayn kana degdeg badan kana caafimaad badan kana saamayn yar oo wax dhibaato ay sindadu ku qabin yaa la isticmaali doonaa insha allahu goofinteedana annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ballan qaadaynaa inaan deegaanka koonfur galbeed aanan dhuxul laga dhoofin waxaa jirto degmada baraawe waxaan ugu tegnay duxul tiro badan oo aada mooda kuwaan hadda meesha ku sawiran in ayagiiba lasoo sawiray saan oo kale ah yaa waxay yaalaan baraawe hadduu ilaahay yidhaaho lama dhoofinaayo meel loo dhoofinaayo male ayagana sida aan xal ugu heli lahayn yaan ku shaqaynaynaa iyo meesha la geyn lahaa laakiin dhoofin ma jirto mana mana gacanna kuma siinayno mana aqbalayno in la dhoofiyo duxul mana ogolaanayno insha allahu in dhir dambe la jaro waxaana ka shaqaynaynaa oo nin kasta oo dadka reer koonfur galbeeda aan ku faraynaa inuu abuuro geedaha inuusan jarin geedaha la ilaaliyo dhirta lana abuuro qayb kaloo cusub meel kastoon tagnaan saasaan dhib u abuuri doonaa aada iyo aada umahadsantihiin shirkii waa noo furan yahay jasaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu